duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aada si toosa uga dhageysataan xarunta raadiyo waan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aada warka ku dhageysan doontaan hadduu eebba raalli ka noqdana waxaa ka mid a
dowladda oo ay ciidamo kala dhex dhigtay beelo ku dagaalamay xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay wadaagaan
dood ku saabsan is-afgaradka badda soomaaliya itoobiya iyo saameynta ay ku yeelanayso gobolka iyo caalamka oo lagu qabtay muqdisho
wasiiradii dhowaantan oo magacaabo ra-iisul wasaare xamse ee maanta lagu dhaaray xarunta golaha shacabka
xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka doodaya hindisa sharciyeedka xuquuqda naafada
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland
golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland oo loo qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhaweysan doontaan dowladda ingiriiska oo dhabaxadii ugu cuslayd ku dhufatay dowladda yuhuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen oo qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda dalsan oo dhammaystiran aynu ku bilownay dowladda ayaa ciidamo kala dhex dhigtay beelo ku dagaalamayay xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe sida warkan uu ku faahfaahinaya waryahayaga juulo shaakir
si xal nabadeed looga gaaro dagaal beeleedyada ka jira qeybo ka mid ah deegaanada hirshabeelle ayaa wafdi ka socda maamulka hirshabeelle oo xal nabadeyn raadinaya waxa ay gaareen deegaano ay ka jiraan colaad dhex martay laba beel oo walaalo ah oo dega xadka u dhexeeya gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan wafdiga nabadeynta ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe kan gobolka hiiraan iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaal beeleedka labada beel ee walaalaha ku dhex maray deegaanada iji iyo calaag ugu horeyn guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi sufrow ayaa sheegay inay ku guuleysteen in la kala qaado ciidamada labada beelood ee dirirtu ka dhexeysay wuxuuna carabka ku dhuftay in kormeer u joogaan goobaha ay ku dagaalameen labada beel
bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin waxaa ilaahay falligiisa iyo mahaddi iyo galladiisa noogu sugnaaday maanta goobtan aan taagannahay waa goobtii hawshii socotay isbuuca dhadhow ee dadaalka habadjoojinta iyo ciidan kala qaadista iyo dhibaatada ka dhacday ee dadka beelaha walaalaha ee beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taagannahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol wasiirradii taliyaashii ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka deriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa waxaan ku guulaysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan ee reer jallaqsi iyo dhankan reer walaalaheen ceelbaraf maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabajoojintii iyo ciidan kala qaadistii indheheennaan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen ilaahay xamdigiisa iyo fadligiisa iyo karamkiisa galabta waxaan u taagannahay in meeshii nabaddii aan ciidamadii ku wareejinno annagoo ah maamulkii labada gobol iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii mataqaanaa ee ciidamada nabadgelyada halkan dhankiisa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan ayaa u mahad celiyey hoggaanka labada beel ee sida wanaagsan u ajiibay codsigoodii ku aadanaa axbadjoojinta maanta waxaan maaragtay kormeer ku soo marnay dhulkii maalmahan dhibaatada ka socoto dadka walaalaha oo shaqaaqada u dhexaysay laysku dagaalay maadaama shalay iyo xalay aan ku jirnay inay labada dhinacba aan maaragtay u wada sheegnay inay xabadjoojin iyo ciidamada la kala qaado maantana waxaanu soo baxnay inaan kormeerno ciidamada in la qaaday oo laga kala baxay aagagii in kale inaan soo hubinno aada iyo aad ayay maaragtay u mahadsan yihiin odayaashii dhaqanka oo kuwii shalay aan aragnay iyo kuwaan xal aragnay si wanaagsan ayayna maaragtay mas-uuliyadda aan ku wada ballannay ay u guteen goobihii dagaalada ka soco jira haddaan soo marnana wax ciidana kuma anag labada dhinacba inay maaragtay kala qaadeen ayaa maaragtay noo muuqato waxaan uga mahad celihaynaa sida wanaagsan ay ugu dhaga fududaadeen een go-aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ay naga qaateen waxaanu gudbi doonaa hadduu ilaahay yidhaah faysaskii kale iyo tillaabadihii dambe oo la qaadi lahay waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go-aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba marka waxaanu gudbaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ay ula wareegi lahaayeen ammaankoodiina loo sugi lahay kadibna waxaan u gudbaynaa faysaskii kaloo noo dhiman iyo wixii maaragtay dhibaatada keenay oo meesha ka jira oo dadka ehela dhibaatada ka dhex abuuray haddii ilaahay yidhaah sidii loo gudbi lahay gogashii arrintaas lagu dhammay lahay iyo isu imaadkii dadkii maaragtay dhibaatada meeshaas ku dhexsatay ayadoo si wanaagsan iyo si ahalnima ay ciidam- ciidamada iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida iyo kuwo kaloo inay yimaadeen aan maleehaynaba laga wada qayb qaadan doono nabad waarta iyo si wanaagsan hadduu ilaa yidhaahdo nabadgelyo loogu soo dabaali doono meeshaan mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay cabdiraan jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
xildhibaanada golaha aqalka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ka dooday intishareeyeedka xuquuqda naafada xildhibaanada ayaa doodooda akhrintooda labaad horey iyagoo loogu qeybiyey iyadoo maanta tii labaad ay tahay dooda xildhibaanada golaha baarlamaanka ayay diirada ku saareen sida loogu baahan yahay in naafada ay helaan xuquuqyo kala duwan oo qofka shacabka muwaadinka soomaaliyeed ee caafimaadka qaba uu helayo in laageen uu helo xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa doodooda intay socotay waxa iyagu ay soo gudbiyeen hintishayaal ku aadan in wax kabedel lagu sameeyo sharcigan islamarkaana sidoo kale ay sheegeen in la xadido arrimaha ku saabsan naafada iyo sharciyeedka ay leeyihiin waxaana sidoo kale la sheegay in lagu daro qeybaha kala duwan ee naafada dowladda kuwa ciidanka ay weliba kuwa dowladda ka tirsan ee shaqaalaha rayidka ah ee dhibaatooyinka kala duwan ay soo gaareen waxaana sidoo kale lagu sheegay in sharcigan lagu xuso dhammaan naafada soomaaliyeed in sharcigan islamarkaana ay helaan xuquuqo ku aadan arrimaha la xiriira sharcigan maanta lasoo bandhigay dhanka kalena wasiiradii dhowaantan uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse ayaa maanta lagu hordaariyay xildhibaanada golaha baarlamaanka wasiirka wasaaradda arrimaha howlaha guud ee guriyeynta iyo weliba sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha aan yiraahda waraabka ayaa lagu hordaariyey xubnaha golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya labadan ay ahaayeen kadib markii dhowaantan uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre
waa wasiirkii toddobaad intii loo dhaarinayo wixii aan dhahoma adiga daba dhahaysan adduun ilaah bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranhayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta oo ay ku jirto danta dalka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale u taala dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala wabilaahi towfiiq hambalyo mahadsanid ilaahay ha nagu asturo
uu dastuurka soomaaliya siinayo marka mar haddii wasaaraddii ay sharcigan keentay in la dabaqo oo ay maanta naafada soomaaliyeed meel kastay joogaan ay baarlama maanka u dhaga taagayaan oo ay dhagaysanayaan wixii halkaan aan kaga doodnay
dhaarintan xubnaha golaha baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya maanta lagu hordaariyey wasiiradan cusub ayaa noqonaysa kadib markii isku shaandheyn lagu sameeyey qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ahbar ee soomaaliya
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya ayraahda khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland salebaan cadaala ayaa faahfaahinaya qodobkan
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shaaciyey waxa ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulankii dhexmaray magaalada kulankii ku dhexmaray magaalada dooxa ee dalka qatar madaxweyne farmaajo oo bartiisa facebook u daawacay qoraalkan ayaa yiri kulankii ugu dambeeyey ee dooxa kula yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa aanu kaga hadalnay muhiimadda ay leedahay inuu hogaamiyo wadadashi heer qaran ah oo lagu wajahayo xaaladda taagan oo la xiriirta waxqabad waxa kabedelka dastuurka qaabdhismeedka maamulka ee dalka iyo qadaraha ku gadaaman madax banaanida midnimada dalka taasi oo ah jidka keliya ee ee furan in la qabto waxaa soo dhaweyneynaa shirka garoowe ee looga tashanayo arrimaha hortawinta u leh dalka aniga oo madaxdii hore ee dalka iyo kuwa xilka haya ugu baaqaya inay ka qayb galaan shirkaasi oo ah mid muhiimad weyn u leh dalka oo xilligaani maraya marxalad xasaasi ah labada kale ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda waxaan usoo jeedinayaa in uu shirkaasi socdo inta uu shirkaasi socdo inay ka fogaadaan tallaabooyinka aan la isku waafaqsaneyn ee la xiriirta ilaalinta dastuurka iyo waxkabedelka hanaanka maamulka dalka ma jirto xili uu dalkeenu uga baahi badan yahay in aynu u midowno kahortaga xasilooni darro gudaha ka timaada iyo sidii aynu dadkeena iyo dalkeenaba uga difaaci lahayn qatarta dibadeed oo aynu wajahayno meelna la yska dhigo dalaabooyinka kala qaybsanaanta siyaasadeed ee horseedi kara dalka
golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa loo qabtay kulan aqoonis wadaarsi ah sida warkan ugu faahfaahinayo cali aadan
golaha wakiilada puntland ayaa maanta waxa ay yeesheen kulan aqoon isweydaarsi ah oo ka dhacay magaalada garowe ee puntland gudoomiyaha golaha wakiilada puntland ee markaasi cabdirasaaq axmed siciid oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed baare shire iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane maxamed maxamuud ciise ayaa maanta furay kulan aqoon isweydaarsi ah oo loo qabtay xubnaha golaha wakiilada ee maamul goboleedka puntland kaasoo ah hay-adda max brank foundation ay qabanaysay aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa lagu baran doonaa xeeroosaadka golaha wakiilada doorka matalaada nidaamka xeerdejinta kormeerada iyo sidoo kale korjoogteynta hay-adaha dowladda gudoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdirasaaq axmed saciid ayaa xubnaha golaha wakiilada kula dardaarmay inay ka faa-iideystaan muddada uu socdo aqoon isweydaarsigani
dhegaystayaal halka aada warkaasi kala socotaan waa idaacadda dalsane markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda
dowladda
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ingiriiska david cameron ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku dhowdahay aqoonsi ay u fidiso dowladda ay leedahay maamulka falastiiniyiinta david cameron ayaa hadalka sheegay waraysigiisa ee b b c da islamarkaana ay dharbaaxo adag ku noqon doonto xukuumadda netanyahu arrinkan ayaa haddii uu dhaboobo ay dharbaaxadan ay ku noqonaysaa yuhuudda islamarkaana ay dowlad falastiin ay leedahay laga barbadhiso kuwa yuhuudda david cameron ayaa sheegay arrinta ka socota marinka khaza inay tahay waxaan loo dulqaadan karin islamarkaana haddii la doonayo in arrimaha gobolka bariga dhexe la dhiso dowlad falastiin ay leedahay islamarkaana ka barbardhisantaa midda israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi u k david cameron ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ku tala jirto qorshayaal ku aadan sidii loo aqoonsan lahaa dowlad falastiin ay leedahay hadal ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil netanyahu uu sheegay inaan lasoo hadal qaadi karin wax ku saabsan dowlad falastiin ay leedahay kadib markii wadamo carbeed ay soo ay sheegeen in la doonayo haddii arrinta bariga dhexe gaar ahaan marinka khaza iyo guud ahaan falastiiniyiinta meesha ay ka baxdo dhibaatooyinka ka jira la doonayo in dowlad falastiin ay leedahay loo dhiso shacabka reer falastiin ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in ciddii hadalka falastiin soo qaada ay u egtahay cadow dalka israa'iil ay leeyihiin haddii arrintan uu ka dhameeyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi u k david cameron islamarkaana ra-iisul wasaaraha uga soo noqday dalka britain ayaa dharbaaxadii ugu kuloleyd ee weeg uga timaada dowladda u k yuhuudda ay noqonaysaa taana waxay soo muujinaysaa islamarkaana shacabka reer falastiin ay soo dhoweeyeen arrintan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi u k david cameron arrintan ayaa loo arkaa inay tahay mid niyajab ku keenaysa shacabkii weliba maamulka benyamin netanyahu yahuudda ah haddii ay noqoto mid dhab ah islamarkaana uu ka dhabeeyo wasiirka arrimaha dibadda in dowlad falastiin ay aqoonsan tahay caalamka ay ka barbardhisato midda yahuudda david cameron ayaa sidoo kale sheegay qorshayaasha ugu horeeya xukuumaddiisu islamarkaana dowladdiisu ay tallaabada ay qaadi doonto ee ku aadan wasaaradda arrimaha dibadda ay noqon doonto in arrimaha qorshayaasha hors yaalla xukuumadda islamarkaana ay wada qaadi doonaan dhammaan shacabka dadka u k gaar ahaan boqortooyada iyadoo qorsheynaysa arrinkan dowladda ingiriiska ayaa loo arka in yahuudda ay ku beertay dholal kala haystay reer falastiin kadib markii yahuudda ay qorsheeyeen in dowladda ingiriiska looga fadhiyo dhul la dejiyo yahuudda islamarkaana dowladda u k ay dejisay dholal kala haystay reer falastiin taa ay hadda ilahayd ku xoogaysantaha islamarkaana awoodda ka mid noqoshada islamarkaana dowlad falastiin la helo ay noqonayso dowladda u k inay awooddaas ay yeelanayso maadaama yahuudda iyadoo ay ku beertay dholal kala haystay reer falastiin dunida ayaa inteeda si aadan looga hadlahaya halkan dowladda u k arrinkan ay ku dhawaaqday laakiin ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'il benyamin netanyahu weli kamaanu hadlin hadalkan kasoo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi u k
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen raadiyo dalsan nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel